bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal saaka qodobadaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka puntland deni oo ku baaqay in dagaal dhaqaale lala galo dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxa uu sheegay in dagaal qori ah oo keliya aan laga guulaysan karin al-shabaab balse loo baahanya dhanka dhaqaalaha in lagala dagaalamo siduu hadalka u dhigay waxaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal sidoo kale barnaamijka dowladda federaalk soomaaliya oo ka warbixisay xaaladda ay ku nool yihiin soomaalida ku nool dalkaasi shiinaha oo cudur halisa uu ka dilaacay waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal idinku soo gudbin doonaa madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan oo isagu xildhibaano ka tirsan ehlu sunna garabka ehlu sunnaha ay sheegeen inay u doorteen madaxweynaha galmudug oo dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay inay gacan siiso maamulkiisa islamarkaana garab istaagto waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal ku dhegeysan doontaan qaar ka mid a kaamirooyinka lagu xiray wadooyinka magaalada muqdisho oo la qarxiyey saaka xilli hore hay-adda niisana waxay sheegtay in gacanta lagu dhigay shabaabkii waa shabakadii al-shabaab u qaabilsaneed qaraxyada magaalada muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal haddii allah awoodana laga helo sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa xubinta xiisaha badan ee kalamaan gabagabadana waxaad dhegeysan doontaan degeystayaal mar kale subax wanaagsan barqa wanaagsan waa maalinimo qamiisa ama subaxnimo qamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha koowaad sannada labaatan iyo labaatan waa labaatan labaatan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay haashim yare anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiin doonaa haddii allah awoodana laga helo aanu ku bilaabane madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan oo isaguo sheegtay inuu yahay madaxweynaha galmudug islamarkaana xildhibaanada ahlu sunna ay u doorteen ayaa dowladda federaalk soomaaliya waxaa ugu baaqay inay aqoonsato maamulkii islamarkaana ay la shaqayso sida uu sheegay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya looga baahan yahay maamulkiisa garab istaagto isagoo dhanka kalena sheegay in ka maamul ahaan ay ka go-an tahay inay ka maamul ahaan ay ka go-an tahay inay ka shaqeeyaan amniga iyo horumarka galmudug
midnimo galmudug raadinteeda ayaa loo arki karaa iyo isu keenidii iyo ififaalihii wax la isugu imaan lahaa ayaa loo arki karaa dowladda federaalka soomaaliya soomaaliya oo dhan ay ka dhexaysaa inayna taageerto korjoogtana noqotona weygeeda weeye alxamdulilahi rabbilcaalamiin ayadana waa ka sugaynaa laakiin baarlamaankii galmudug waa kala qaybsan yahayo galmudugna intii weerintii ay u tartay galmudugna waa uga hambalyaynaynaa meeshaan ay hadda keentana annakaa doonayna inaan kasii aanba qaadno is-aashii walaalnimo annakoo aan qaadanayna dhammaanteen bulshada reer galmudug dawladduna ay nagu gacan siinaydo haya ka talinta galmudug galmudug midaysan weeye waxa aan ku dadaalaynay oo aan dadka isugu keenay haddii ay tahay bulshada qaybaheedii kala gedisnaa annakoo la kaashanayna dawladda federaalka soomaaliya dawladda federaalka soomaaliyana maadaama ay wixii loogu talagalay inay haddiiba qabato oo dedejido oo ama sigaas bixin ay ku bixinayso galmudug horumarinteeda ama taladeeda isu keento oy midaydo oo aysa kala tafaraaruqin ay dib dhacday annaku waa soo dedejinay waxaana usoo dedejinaynay inay galmudug haddiiba ay midowdo taladeeda iyo yani sigaadeeda ay isu keenato ay mid noqoto yani runtii qof walbana annaguna haddii aan aragno lafteen kuwo naga fiican oo wanaagsan markii laysu yimaado oo deegaankii naga xoray og oo deegaankii yani amnigeedii naga sugi og oo naga hormari og markii aan aragno oo la tajriibeeyey sida annaga naloo tajriibeeyey markii aan aragno hadda waxaan leenahay hogaanka utogaan leenahay
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab telefon jadiid alshiiq majmac ulislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalona hadda aanu tirin karin kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan sanuudiya waa nafruud safkii reer qoobaluud fircoon sinicii ku dhacay halkiibay saaray ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sbn ssnm uncnsb
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dib u taliya yaan layna odhan wadirkii baaye dib u taliya yaynaan ka noqon dayro aadmigae dib u taliya yaan layna odhan waa dabaan jirine
degeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqiynta wararka raadiyaha cadaadad dunida oo dhan waxaad nagala socotaan aaladda tubinta tooska ee live streamka ee w w dot radio cadaadad dot com iyo sidoo kale websaydadan saaxiibada nahay ee galwaa bariyey
markaana gobolka gado waxgaradka gobolka gado ayaa baaq u diray dowladda federaalk soomaaliya baaqaas oo ku aadan inay dowladdu sheegto halka uu ku dambeeyey wasiirkii amniga jubbaland waxgaradka ku nool gobolka gado oo ah halka uu kasoo jeedo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid nuur janan ayaa baaq u diray dowladda federaalk soomaaliya kadib markii ay shaacisay inuu halkaasi halkii lagu hayay uu ka baxsay islamarkaana ay baadigoobayaan hay-adaha amniga waxgaradka ayaa dowladda ku eedeeyey mas-uuliyad darro iyo inaysan ahayn wax la aqbali karo inuu baxsaday wasiirka amniga oo ay tilmaameen in dowladda uga badan yihiin waa dowladda uga baahan yahay afar iyo labaatan saac gudahood inay jawaab lagu qanci karo ka bixiso dhinaca kale waxa ay baaq u direen beesha caalamka iyagoo caddeeyey dhibaatada ka dhalan ka dhalatay arrintaas inay qaadi doonto dowladda islamarkaana ay u arkaan qorshahan mid lagu dan leeyahay iyaga siday hadalka u dhigeen taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in xabsiga uu ka baxsaday wasiirka amniga jubbaland oo dowladda soddon iyo kowdii bisha agoosta laba kun toban iyo sagaalkii ay ka qabatay garoonka diyaaradaha aadan cadde iyadoo ku eedaysay inuu dembiyo kala duwan ka galay shacabka gobolka gado odayaashii waxgaradka gobolka gado ka soo jeeda ayaa dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday inay si cad u sheegto halka uu ku dambeeyey wasiirkii amniga jubbaland oo dowladda gacanta ugu jiray
soo dhiga cabdirashiid janan cabdirashiid xasan cabdinuur waa baxsada arrinta ayada ah ma aha arrin la qaadan karo waa arrin khiyaano ah ma aha dowladnimo ma aha mas-uuliyad wax bini aadamka yacni noocaasoo kale u dhaqmo caruurnimo ma ogiye ma ninkii anigu adigu haysay oo ku xirnaa nabad sugudi markii barnaamijku soo dhammaaday oo wax kastoo adigu aad doonaysay ay soo dhammaaday yaa waxaad tihi waa baxsa waa iga baxsada inaadan daacad ahayn oo wixii aad soo dirtay aadan daacad ka ahayn oo raggii mataqaanaa aad soo dirtay oo hogaamiyaalka gobolka gaba aad dhabarjimin ku samaynaysay shacabkii gobolka gabadana inaadan horumarkiisa raalli ka ahayn inaad ku talagasay inuu dadku islaayo oo la kala dhinto oo gobolku baaba'o halkaasaa ka cad
waxaan dowladda federaalka ah ka rabnaa afar iyo labaatan saac haddii cabdirashiid jawaab aan ku qanacno aan ka weyno wax ballanahoo noo xiranna male ayagana annagana dowlad nooma aha annagana kuma tashanayna aynana kuma tashanayso cabdirashiid masaan ugu dabaaqsamayna annagaan naqaana waxaan caalamka u sheegaynaa oo aan soomaaliya meel ay joogtaba u sheegaynaa waxalla wixii naga imaado dowladda federaalka inay nagu reexday wax walba waan ka ogolaanay waana ka yeelnay waxaa daliil u ah in naloo dan leeyahay arboorkanaga waa la xiray
waa hagaag markaana magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaar ka mid a kaamarooyinka lagu xiray waddooyinka magaalada muqdisho ayaa lagu soo warramaya in saaka la qarxiyey magaalada muqdisho ayaa waxaa si weyn looga maqlayay xilligii salaada subax joogta qarxiyo culus kaas oo dadka ku nool magaalada muqdisho ay si weyn u dareemeen cabsina ku abuurtay wararka laga helayo magaalada muqdisho waxay sheegayaan qarxyo lagu xiray qaar ka mid a kaamarooyinka hay-adaha amniga soomaaliya ay ku xireen wadooyinka muqdisho gaar ahaana waddada maka almukarama xilliga ay dhacayeen joogta qarxyada ayaa waxaa markii hore dadku ay u malaynayeen in hoobiyaal ay kusoo dhacayaan magaalada muqdisho hase yeeshee markii uu waagu baryey ayaa la ogaaday in qarxyada in la qarxiyey qaar ka mid a kaamarooyinka lagu xiray meelo ka mid a waddada maka almukarama dadka saaka tegay qeybo badan oo ka mid a waddada maka almukarama ayaa waxa ay sheegeen in dhowr kaamarooyin la qarxiyey kuwaas oo gebi ahaanba burburay goobaha waddooyinka ee lagu xiray kaamarooyinka ayaa waxaa inta badan bar kontarool oo gaadiidka lagu baaro ku leh ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya hase yeeshee aan la ogay sababta keentay in kaamarooyinkaasi qarxiyo lagu xiro lana qarxiyo laamaha ammaanka soomaaliya weli wax wara kama soo saarin kaamarooyinka la qarxiyey waxaana saaka si caadiya u shaqaynaya gaadiidka iyo goobaha ganacsiga ee waddada maka almukarama oo ay ku xirnaayeen kaamarooyinka la qarxiyey
waxaa lagu hamiyeyaa kala habiweey waan heli karaynaa inagay suhayne
waa dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka madaxweynaha maamulka puntland deni ayaa ugu baaqay ama baaq ku soo jeediyey in dagaal dhaqaale dhanka dhaqaalaha lala galo dhaqdhaqaaqa al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo ku sugan magaalada nairobi caasimada dalka kenya ayaa ka dalbaday ayaa ka hadlay dagaalka lagula jiro dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo sida looga guulaysan karo deni waxa uu sheegay in laga daalay dagaalka dhinaca milatariga ah lagula jiray hase yeeshee xalka uu ku jiro in la wajaho dagaal dhinaca dhaqaalaha madaxa madaxda soomaaliya ayuu sheegay inay dayaceen mas-uuliyaddii ammaanka dalka islamarkaana qorshe looga soo abaabulo soomaaliya lagu weeraro kenya siduu hadalka uu dhigay waxaana uu sheegay in loo baahan yahay dhanka dhaqaalaha lagala dagaalamo dhaqdhaqaaqa al-shabaab si loo ciribtiro waxaan celinno sida sharafta leh aad noo soo dhoweyseen waxaan qirsannahay abaal weyn inay kenya nagu leedahay haddaan nahay soomaali xilligii burburka soo gaaray kow iyo sagaasankii dadka soomaaliyeed meeshay usoo baxsadeen oo ilaa iyo hadda gacanta ku haysa waa dalka kenya dad badan ay nolol ku samaysteen dad badan ay deganaansho ku samaysteen dad badan ay dalkooda dib ugu noqdeen dadkaas oo anigu ruuxadeydaan ka mid ahaa qof kastoo soomaaliya oo xilligaas qaangaar ahaa oo fursad u haysta kuwa gadaal ka dhashaan hayna badankood ay halka soo wada mareen marka shacabka iyo dowladda kenya waxaan uga mahadnaqaynaa garab istaaga dadka soomaaliyeed ay mar walba garab taagan yihiin waana ku mahadsantihiin xaqiiqi waxaana keenay inkastoo dhulal badan oo loo qixi kari jireen dowladda kenya waxaa saldhig u ahaa soomaalida kenya degan oo runtii wanaaggaas iyada hormuud u ahayd mar walbana ee dadka kaleo walaalahooda soomaalida inoo kenya ah ee uga ahaan jira garwadeen soomaalidaas burburkooda iyo duruufahooda xaqiiqda marka loo hadlo geeska africa ama gobolada bariga africa ama magaceeda raba hala yidhaahde waa dad isku xiran oo kala maarmi karin soomaalidu waxay haysataa fursad aada weyn waxay ka kala tirsan tahay dalalka ugu muhiimsan oo dalkii soomaaliya jibuuti kenya ethoobiya dalalkaas caalamka marka loo fiiriyo nabadgelyadiisa iyo deganaanshihiisa iyo horumarkiisa waxay ku yaalaan juqraafikali meel aada muhiim u ah haddii xaaladda hadda ay kusii jiraan ay kusii jiraanna iyagana waa dhumayaan rijinkuna waa dhumayaan marka waajib aan bulshooyinka kale ee rijinka ku noolayn saaran baa na saaran haddaan nahay soomaali waxaan u baahan nahay inaan dib u milicsanno xaaladda aan ku sugannahay runtii dowladda soomaaliya oo magacii dadka soomaaliyeed iyadu qaadatay way jiran tahay hadda soddon sanay bugtaa maamulkii dowladeed oo hore oo dadka soomaaliyeed ee inta kale degan ama kenya degan ama ethoobiya degan ama jabuuti degan meesha qablada u ah oo ay ka sugi jireen badbaadada waxay ahaan jirtay ee dowladda soomaaliya hadda way burbursan tahay waxaan qabaa meesha keliya oo soomaalida rajinkaas ku dhaqan dib looga yegleeli karo laga toosin karo waa dalka kenya saan isleeyahay maxaa yeelay mas-uuliyadda waxaa hadba qaada qofka isi saara marka siyaasiyiinta reer kenya runtii mas-uuliyad bay isi saareen waxay booqdaan ama tagaan ama u socdaan arrimaha soomaaliya siday u hagaagi lahayd waan uga mahad celinaynaa waana ku gacan siinaynaa dadaalkaas ay wadaan waxaan si gaara rabaa inaan ugu mahad celiyo siyaasiga rugcadaaga ah ee runtii soomaali ay hadda leedahay yuusuf xasan oo u taagan kaalintaas inuu qaato weli marka xaaji yuusuf baan odhan lahaa yuusuf xaaji isaguna waa iska xaaji marka waa xaaji yuusuf xaaji wey sooma markaas marka runtii waa aad baa umahadsantiin runtii laba qodobo aada u muhiim ah qodob aad baa looga shanqariyey waa nabadgelyada iyo deganaanshaha iyo oo saldhig u tahay dadkan runtii hadda xagjirka ah oo raba nolosha iyo degenaanshaha degaanadan inay waxyeelayaan waxaan rajaynayaa arrintaas haddaan nahay dadka mas-uuliyiinta soomaaliyeed in si qoto dheer loo fiiriyo waan isleeyahay xal waara waa laga gaari karaa arrintaas waxay u baahan tahay kulamo kulamadan ka duwan in laga yeesho oo meel looga soo wada jeesto waa caqabad waxay ku tahay horumarka iyo deganaanshaha iyo wada noolaanshaha qodobka kale oo la rabo in aada looga wada shaqeeyo waxa weeye soomaalidu waxay tidhahdaa laba lahayaa mid waa hunguri mar walba dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo noloshu waxay tahay factorka kale ummadaha isku xira marka dadka soomaaliyeed ruuxadeeda waxaa la rabaa inay iyadana qeyb ka qaataan si xiriirkooda iyo wadajirkooda u xoogeysto in isdhexgalka dhaqaale iyo waxwadaaga hadda aan hayno oo ku suman dad ganacsataa iyo shucuub ah in dowladahaas oo dowladda kenya ay hogaaminaysa iyadana wakti la geliyo oo isku xirnaanshuhu uu noqdo mid ehelnimo iyo soomaalinimo keliya uu noqonay mid maslaxad iyo danna ay wadaagto oo taasna in laga wada shaqeeyo iyadana waxaan rajaynayaa inay madaxda kenya ay iyadana xisaabta ku darsadaan si meesha hadda la joogo meel ka fiican loo helo dhalinyaro fara badan oo soomaaliya oo maanta qeyb ka qaadata nabadgelyo la-aantaas ama ka tirsan ama lagu beerlaxawsado ururada argixisada qeyb ka mid ah waxaa ku sababayo shaqala-aanta baahsan iyo dhaqaale xumada haysata
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dino isagoo ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya waga saaxiibayaal dhegeystayaal qeybihii ugu dambeeyey barnaamijkan isla soo gaarnay alaaba qeybaha dambe ee barnaamijka waxaan idiin soo gudbinaa xubinta xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan
wadani maadna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi kara
war malaha waa gurawgiiyo u daah ma kala guurkiyaa la gaaray mooday cabdullah xilligan guursaday aryadaha gabayga ma dhegaysanhaysiin mase dhegaysamaysiin eber waaye intuu eber ka yaha haddaanaanba gabagidin akhriyaahee dhegansada haddii subag labeen laga ruxayo gacata lay siiyo ee gogol qurxoon lay dhigee gurada lay geeyo ee guddoomiyow lay dhahaan gara lahay maaso cabdullow haddaad intaas isku hesho cayil iyo cabdiin lagaa filan maaye meel iska fadhiiso abdilowdi adeerka dhagaaloon jirtay walaagaadata shaagdi koowdhe guddoominimahoobaad falaansa galmudug makookasoo kayta cabdilow haddaad madaxnimo u hamuumayso madaxweynaha galmudug allaha kuu kaso hay cunin hanii caddayn dagaal iyo rabsanahay gelin ma rabo
warnimiyo may dheega jiray madaxweyne madaxweyne maridhahaye iyo dheega jiray kowdhe madawiine geega la diidaw iinkoow warmadeeyow madaxweyne galmudug wax la diido waa yahay sababtoo ah muran aan nafta kaa qaadayo warnimayo hadda goor waxaa la yidhi dawacaa hilib geed saaran aragtay markay gaari weysay inta ka dhaqaaqdee waxay tidhi ilaan wuxuu waa qurmaa walba ma cuni jirin marka haddaad ogtihiin madaxweynenimada galmudug dhibka loo marayo eraygaad dhahdeen afka sababa mari lahayn war biyo hooba nafaqilay rakika yilfadiyaleeri madawiine galmudug hoob walla koronadaw eeye waa kaysiin dhahayal anamada isaagana masiin kufadohay war war ma haysiine musharaxiintii madaxweynaha galmudug maanta waa khudbeeyeen war adeeroo beenta negada cabdiraxmaan dhodoba maanta gurihiisa kama bixine ma nabad iyo nololay taageereen war asigoo gurigiisa joogay doorashada dhexaysa yaa ka yeelaya waxaas ra-iisul wasaare khayre galmudug dhammaystiran baan dhisaynaa buu yidhi war waxaa ku qarsoonaa yaraanka ilmo gareynaan soo saarayna maya la jiifiyaano bannaan baa ku hoos qarsoonay warwar ma haysida digtoor ra-iisul wasaare sheekh shaakir baa maanta madaxweyne loo doortay markaa hadda kadib waxaa la leeyahay digtoor madaxweyne ra-isul wasaare sheekh shaakir warwarka annaga dhex gelinina dhegaysta musharaxiintii maanta khudbaysay qaarba waxbay sheegeen qaar waxay sheegeen inay ceelal ma laba qodayaan qaarna waxay sheegeen inay dekada dhisayaan asbuuc gudihiis qaarna waxay sheegeen bisha febraayo gudaheeda labaatan mashruuc inay fulinayaan qaarna waxay sheegeen geelii australia inay keenayaan galmudug aryaadhaha runu meesha ma taane musharaxiyiintu ma riyoohaayeen ninka geela awstaraeliya keeno codkaa la siiyo warnimayow anuga iyaga lama yaabin laakiin cidda ka dhegaysanaysay baan la yaabanahay war warkaan naga dhex gelinine berriyaa doorashadu dhacaysaabaaa la yidhi madaxweynihii la sii ogaana waa ka soo baxayaa kolleyba marka ninkaan ka qayb geli karin layf ha ula socdo aryaadhaha haddaanan layfna ula socon kana qayb gelin oon dameer iyo nin saaran daymaa iga deeqda iraa ka warrama daymada keliyahaaba lagaa rabaa warwalaa galmudug likuwada doorasho ma eh filin hindiya waan iniinjiro haaye bermadwiinilika dooradee dhuusa mareeb ahlusunna wali baari doonta koo kale doorani odayhaafna madwiine kale gaalka ayaha kalugu haysiiyo haaye warmadeeyo war ma haysidii ahlusunna sheekh shaakir ee madaxweyne u dooratay yaa filinkaasi maasaa hindiya waa ajantiye war fiirsada maskujiifada oosan falaasan war saddexda filin mid khayraa ka daaragtara midna macali maxamuud midna xaaf eedaa shawacan horta filimaanta galmudug waxaan uga yaabay atooraha iyo kaaballaadarka kaaballaadarka adag war meesha filmada ka socdo ma maafiyadii ribeelidi neera owayanbar biuta elkatiibi leere maya waa birigaata rooso waraya dowladda soomaaliya hadday wax iga maqlayso talaan sii lahaa madaxweyne la sii og yahay baydhabo ku wareerisay madaxweyne la sii og yahay galmudug ku wareerinaysaa madaxweyne la sii og yahay hirshabeelle u wadaa madaxweyne la sii ogaa ayay puntland ka hirgelin weyday madaxweyne la sii ogaayee jubbaland ka gaashaamatay marka madaxweyne la sii og yahay intay dadka ku wareerin lahayd waxaan kula talinayaa inay magacawdo sida duqa magaalada muqdisho war sawtala leeyahay sheekh shaakir baa madaxweyne loo doortay maxaa kuwa kale lagu falaya war madaxweynaha galmudug waa qoorqoora beenta nagada yaa kaasu gubeernatoore lee ahaahe abdiloo madaxweyne goboleedkun lakin sheegaba gubeernatoore ayilileyo wadaadkeenii waka qorqorkeenii waka warwar ma haysiinin sanad kasta nabadii noola filmaanay soo bandhigtaa labada kun toban iyo toddobadii waxay soo saareen saddex filan oo kale ah weerarkii cabdiraxmaan cabdishakuur dhiibitaankii qalbadhagax iyo weerarkii cabdiqaydiid labada kun sideed iyo tobankii waxay soo saareen filankii jawaari lagu riday labada kun sagaal iyo tobankii waxay soo saareen saddex filan doorashadii baydhabo doorashadii kismaayo iyo kala daristii galmudug sanadkan labada kun iyo labaatankana waa cabdirashiid janan iyo doorashada galmudug ee saddex madaxweyne ka soo bixi doonta war waxaa kalood ka tagtay filimka eleteriya lagu jilayo ee madaxweynuhu shanta jeer iskaga daba laabtay war waxaad ilowday filimka jacaylkaah ee doorashada qof iyo cod laydhaah ee soo socday xooga wadaniyiintu u diyaarsan yihiin war musalsalkii dictor baylaa daarayateen xafiskaad ilowdeen ar waxaa kalood ilowdeen filimkii tubaha qaran ee qayre war filim inoo dhiilikashakiisinyaa jira may eygasaasana inoo taliya ku-xigeenka booliska ka dhawaaqa ilkaasi derbiga uu ka booday war filim waxaa gala hadda ka hor kaybooya waxaana magiciisa ahay tutti amaadso toorno soolo oo micnaheedu yahay inta baxdid soo dil dadkoo anigana iisoo naqa kaliga eebeego waa adduunya gadoon beriga minay ambarana filimo leesku laayaan ficirsaa jeedhay leedahay war filinka ugu daranaya aad ilowdeen kala wareeg baa la yidhahdaa sow jiirada baas jiirada baas jid lamara ma leh markaan yarayna carruurtaynu waxaan ku dheeldheeli jirnay inteen ka baxaa meel alla inta maan ka baxaa meel alla war filimaanta maxaad u kala reebaysaan shub iyo ha sheegin iyo ana amre iyo ima qusaysaaba jiray war waxaad ilowdeen qaracyada doodado shisheeyaa ka dambeeya war waxaa dhan aad sheegaysaan kalkikoso non torbaare faydiritaare non bambina yarow waaye warwar ma haysaan axmed madoobe hadda ka hor wuxuu yidhi dowladdu waxay fiirsataa filimaan horor ah oo madaxtooyada horteeda lagu jilo war kuwa shabaabaa ka daaragtar ahay warwar ma haysaane filimaanta nabad iyo nolol filimaan ka waaweynaa la keenay waxaa la yidhi cabdirashiid janan ilaa hadda meeluu jaan iyo cirib dhigay lama oga waxay kaloo xantu sheegaysaa wakhtigii dawladdu ay sheegtay inuu fakaday ka hor in la waayo cabdirashiid waxay kaloo xantu sheegaysaa askartii layidhi ilaaliya inuu asagu taliyo u noqdo ay hore u raaceen maantana waxay xaaladdu maraysaa diyaaradihii gobollada u bixi lahaa inay dawladdu joojisay oo u xayiran yihiin oo ay leedahay cabdirashiidaa ku dhuumanaya marka waxaa ummaddu la yaaban tahay diyaaradda waxa saaran miyaan la baari karin maxaa loo xayirayaa maalinta la baaro loo daayo shaqadeeda diyaaradda ma meel aan garoonka ahayn bay ka kacaysaa miyaanse dawladdu garoonka maamulin yaa hala yaabina nin waxaanu ka maqan tahaan gorofow gacanta gelshahaa la yidhi war boor goraagyeen ha agriisdiina may ka goranayey cabdirashiid janan iyoonay ilaaladiisba in doonli saaray geega biqidkismahay ku qudbeeyow rungnuku sibuwaana war waxa aad sheegaysaan oo dhan kajoog bajoog kabiila kombara korneliya faransa attawiil mahayod qulu sanduuq waay warhabar cambara goormay talyaaniga isku bedesh haad cambaruu la yaabee fajiista hore talyaaniyow ku raftaa la yidhi war gowdhanow hilligeeda ingiriis hayti cambariyaana talyaani ahayti war jubbaland waxay dhaheen cabdirashiid janan inuu nool yahay shakiyaa noogu jira marka dawladda waxaan ka rabnaa caddayn nolol ii geeri war hadday meel ka og yihiin twitterka kuma baafiyeen aryadhaha meel kuma sheegno geeriyey u dhowdahay war nimayoonu waxaan la yaabanahay dadka haddaan la hay karin maxaa loo soo qabanaya waryaha sheegi miyaan lagu dhihin waxaad qarsato waa ku qarsada anaa la yidhi ogawhe war cabdirashiid janan shubaa la yidhi war mihayside war ima qusaysana waa la yidhi yaa anaa amrayba waa ka ag yeeraysaye war nimayo calaa kulli xaal nabad iyo nolol waxay dhihi jirtay waa isticmaalnay hadda ayadaa la isticmaalay waxay kaloo dhihi jirtay nabad iyo nolol waa dhex galnay hadda ayadaa la dhex galay waxay kaloo dhihi jirtay buudka kula tumanay hadda ayadaa lagula tuntay oo marka ciyaal xaafidaayo nabadi nolole war waa waalantihiina gudoomiye cumar finish iyo xildhibaan cusoble maqaamka muqdisho way isla garteen waraada cumar finish isagaa maqaamka muqdishoahe barofesor shirwacba maqaamka muqdisho meel hala saaruu yidhi war war miyaysiina aadan barre ducaale wuxuu yidhi siyaasadda keyga waa ku wareeray tan soomaaliyaan rabaa inaan hadda soo galo waxaana rabaa inaan madaxweyne u tartamo fallan waxaan codsanayaa inaan dastuurka la bedelin meelo dulduleela miyuu dastuurka uga jeeday war xildhibaan aadan uunsadihii kenyaatiga ahaa sow maaha war aadan barre ducaale waxaan kula talin lahaa hadduu madaxweynaha soomaaliya raba shan kilo uu si hore u soo qaato wacda haddii aadan barre ducaale madaxweynaha soomaaliya isku soo sharaxo amisoomna inay la tartantaan ka baqaya maxaa u diidayaa aadan barre ducaale waa soomaaliya qurba joogtaanu la mid yahay war aadankii badda lugeedsa soo maahan war iritunga mindheera ganjaaja dhibidana ganjaajabsana lanwelbeehka gale arwar ma haysiina beriga aqalkii sare waxay mooshin ka keeneen heshiiska taraamp iyo israa'iil dhex maray waxayna dhaheen qudus lama sii karo israa'iil mana leh maraykanku wuxuu wadaana waa xadgudub iyo baadil war aqalka sare ma waxaa ugu dambaysa markay baasaboorka soomaaliya ku qorray israa'iil iyo koonfur afrika laguma tegi karo miyaysan waaqixan la socon war aqalka sare odayaashii damiirka lahaabaa weli ku dambeeya laakiin waxay moog yihiin intaynuba halis ku jirto war oday dadkiisii shabaab cunaya muxuu falastiin u taraya islaamnimo iyo qalbigiisoo ku caawinaya waa boqol yuhuud iyo rag baa biirinayo baarka u firaaye barqa laguma gaareen israa'iil ma boodeen bari dhexe intuu dego barbaarada ma laayeen haddaan muruqa buuxiya isticmaalku baal jirin oo bayta u garaaceen barqa naguma gaareen wallaahi se israa'iil qudus qabsan karin waa boqol shabaabku iyo adinkaa ka baqayee barqa naguma gaareen war waa runtiisuniya war caresmaa usoo doone beledweynehu kaseekuda war israa'iil
baxa balaaya idinma aragte baxa cadowga muslimiinta allaha qabte
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal xibintaasi kalamaan oo saaxiibada kalamaan ee raadiyo kulmiye ay noo soo diyaariyeen ayaa barnaamijka u dambeysay barnaamijka saaxiibkii haashim ayaa soo saaray oo sharmarka idinla socodsiinayey karaamana waa noo farsamaynayey intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
cad cedaa labaday dandhayood ku dhugo nacabka mooye harka uma dhowaadeen dhalaalada habeenkii dumalaysi boodo wax dhegaysa mooye dhacdid ma seexdeen labaday dandhayood ku dhugo nacabka mooye harka uma dhowaadeen dhalaalada habeenkii dumalaysi boodo wax dhegaysa mooye dhaxaniima qabateen owrine gumaysiga aalihundan awrino mayotu dalabi gumaysiga aalihundan awrino عليهم تعلما هتعلما هتعلما وتكوي غمادري عليهم تعلما هتعلما هتعلما وتكوي غمادري عيبه دلك وكسره نبوسه بعماين دلك نبوسه لا لا لا لا حبيبي دوم علي سبودو وحدة جسمه لحني ما قبضتي تيجي معايا وتوتها నావిని ఉమైసిగా ఆలిగుండనవు నావిని ఉమైసిగా ఆలిగుండనవు عليهم هتعندي hadandi man hadandi man wet kuy gamade alayho hadandi man hadandi man hadandi man wet kuy gamade عليهم هتعلمن هتعلمن هتعلمن وتكوي غمدري